فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar ay ka fulisay dhulka soomaalida ee kenya haysato ku dishay askar kenyaati ah mid ka mid a culummada diinta islaamka iyo salaadiin meelo kala duwan jooga oo ka hadlay weerarkii dhowaan ka dhacay gobolka laamu ee lagu xasuuqay askarta maraykanka iyo kuwa kenya
waxna waxba ma aha waxa ka daran ee guriga cad ee maraykanka dhex fadhiisan doonaa ka daran waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo ilaahay waxaan idinka baryey inta dambana wixii idinka aad hesheen inuu ilaahay u qadaro idinkana shahaadada tahay allah idinka aqbalo sidoo kale waxaanu idiin haynaa dadweynaha jubbooyinka iyo kuwa shabeellaha hoose qaarkood oo ayana arrintaasi ka hadlay u diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysyada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar waxa ay ku qaday saldhig booliiska kenya qaarkood ay leeyihiin oo ku yaala deegaan ka tirsan degmada gaarisa weerarkan ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo booliiska kenya ka tirsanaa sidoo kale halkaasi waxaa lagu gubay xarun ay ku lahayd shirkadda isgaarsiinta kenya ee la yidhaahdo safaricom horey weeraro badan oo uga dhacay gudaha dhulka soomaalida ee kenya ay gumaysato sidaan oo kale waxaa loogu laayay askar kenyaati ah iyadoo sidoo kalena lagu gubay xarumo ay leedahay shirkadda safaricom فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dhowaan saldhig milatari oo la yidhaahdo simba si wadajirana ay ugu howlgalaan ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka kaabigana ku haya magaalada la yidhahdo mandabay ee gobolka laamu waxaa ka dhacay weerar ay fulisay xarakada shabaab almujaahidiin halkaasi waxaa dhegta dhiigga loogu daray toddobaiyo toban askari oo maraykan ah iyo sagaal kenyaati ah waxaana lagu gubay toddoba diyaaradood iyo shan gaari oo kuwa maraykanku sameeye ah warkaasi waxaa lagu xaqiijiyey bayaan ay soo saartay xarakada shabaab almujaahidiin maraykanku geestiisa waxa uu qirtay qayb ka mid a khasaaraha halkaasi lagu gaarsiiyey dadka ku dhaqan mandabay ayaa waxa ay bilaabeen in ay qaxaan iyagoo ka cabsi qaba haddii mar kale saldhiggaasi lasoo weeraro in waxyeelle ay ka soo gaarto caalamka daafihiisa waxaa si weyn looga hadalhayaa weerarkaasi waxaa loogu yeeray khubarada dhanka milatariga ayaa waxa ay ka faalloonayaan weerarka ka dhacay saldhigga simba ee mandabay ku yaalla maraykanka ayaa waxa uu dhibaatooyin xoog leh ku hayaa dadka soomaaliyeed waxaana weerarkan loo arkaa inuu yahay mid looga aargutay xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay sheegtay in weerarkani uu qayb ka yahay howlgallada loogu magac daray qudus lama yuhuudeynayo sheekh maxamed axmed balle oo ka mid a culammada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay sida uu u arko weerarka lagu qaday saldhigga maraykanka iyo kenya ay lahaayeen ee xasuuqa daran uu ka dhacay bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsali allahuma wslama calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baa mahad iska leh noo qadaray na soo gaarsiiyey inaan ku ilqabowsano macnaha ghaswa min ghasawaat ilaahay subxaanahu wa tacaala ay mujaahidiintu qaadayeen ka mid ah waana midda habeen hore ka dhacday kaamka layihahdo kaamsiimba ee laamo agtiisa ah ghaswadaasi waa ghaswo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey allah subxaanahu wa tacaala ayaan awalan wa aakhiran ku mahadinaynaa gaarsiinta iyo socodka iyo qarinta ilaahay uu qariyey iyo tasalsulka iyo sida ilaahay nabad ugu gaarsiiyey waxaweye mujaahidiinta ka bacdina ay camaliyadooda u fuliyeen allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale kun iyo kow jeer marka labaad waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa raggii meeshaa galay ee hawshaa fuliyey waxaan leenahay aflaxat alwujuuh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu idiin qadaray markay dad idinka oo idinla mid ah ama idinka waaweyn ama idinka cilmi badan ay macnaha diinka ilaahay khudlaaminayaan oo ay ku cayaarayaan oo ay tanqiisinayaan oo ay gaalada u soo raacayaan oo ay jawaasiis noqonayaan ilaahay subxaanah wa tacaala mujaahidiinta inuu ku sharfay inay ilaahay diinkiisa u gargaaraan inay ilaahay naftooda ay naftooda ay u bixiyaan inay ilaahay subxaanah wa tacaala ay yidhaahdaan macnaha ayagoo macnaha ay odhanaya wacajiltu ilayka rabbi litardaa ilaahu adaan kuu soo degdegnay waxaan leenahay ilaahay subxaanah wa tacaala waxay amhaashiinna iyo idinkoo kale allah dhexdeenna nagu badiyo amaa way ragga hawshaa galay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka allah idiin saaro hawshaasi waxay ahayd hawl aad iyo aad aan la tasawuri karin waxa ay ku fadhido oo macnaha maxaa yeelay macnaha cadowga meesha lagu laayey oo caalamka wareeriyey oo abriyada muslimiinta oo caalamka meel kasta ku laayey oo khaasatan soomaalida iyo macnaha xoolahooda iyo geelooda iyo arigooda iyo lo'dooda maalmihii hadda lasoo dhaafay iyo raggooda waxaweye iyo haweenkooda iyo ciyaalkooda laynaya waxaweye ha'rigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmihiinna uu idinku waafajiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale maanta macnaa in maydkooda la waro oo weliba saaka oo isniina ay qirtaan oo yidhahdaan intaasaa nala ka laayey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan kun iyo kow jeer waxaa kaloo iyaduna cajiib ah waxaweye xilliga la galay waxaa cajiib ah sawirada laga soo qaaday waxa weeye cajabulcajaa'ib ah waxa weye daa'iraadkii annaga waxaweeye muslimiinta khasfinayey oo laynayey oo darooniska iyo noocyada isugu jiray ayadoo maanta korkooda raayadii ay babanayso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaweye raayadiisa raayatu waxaweye tawxiid raayatu nabiyuna muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam diyaaraddiina duqaynaysay korkooda korkeeda ay babanayso waana saad iyo fa'li iyo macnaha suuban weeyaan oo tilmaamaya in gaaladii laga guulaystay maadaama weeyaan iliga keliya u haray iyo cududda keliya u hartay ay ahayd diyaarad taangi dhammaaday oo beebee dhammaaday oo kuwa bangaraaf dhammaatay oo kuwii mushaadkii lugtu ay dhammaadeen iligii u haray oo diyaaraddahay maanta calamkii islaamka korkooda korkeeda hadduu babanayo waxaweye waa fa'li iyo saadii ugu waxway dambaysay oo tilmaamaysa gaalo iyo gaalo raac odagoodii u weynaa raacwey diyaaraadkiisii sidaa lagu sameeyey in laga guulaystay nabigeenna moxamed sala allahu aleyh waaalih wasalam saxaabadoo la socota ayaa nin baa ka hor yimid markaasu wuxuu yidhi magacaa markaasuu yidhi sahal baa layaha sahal nebigu saxaabadiibuu ku jeeso wuxuu yidhi qad sahula amrukum arrinkiinna waa la sahlay waxa weye nebigu waa waxaweye waa waa ka macnaha saad weeyaan waa tafaa'ul kaana yuxibu alfa'la nebigu saada wanaagsan ayuu jeclaa saadaasi waxay tilmaamaysaa maanta gaaladii diyaaradaheedii hadduu calankii iyo raayatu tawxiid ay suran tahay gaalo inaysan waxba u harin inay baabe'een waana cududda keliya maanta ay ku faanayeen waxyaabaha cajiib kale walaalayaal waxaa ka mid ah inay kenya hadli weyday inuu maraykankaa hadli waayey inay qiran waayeen inay macnaha waay waa ka falcelinay xaggaan yeellay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal waxa weeyaan waxaan kaloo ugu bishaaraynaa muslimiinta inay macnawiyaadkooda kor ka dhigaan ninkii islahaa gaalo waxbay taraysaa ama gaalo waa nooshahay waxa weeye waa kaa gaalo maanta halkaasay taalla ogow inay noo hareen waxaan macno lahayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala guushiisu waxa weye ay micigeenna tahay ilaahay inuuna gargaarayo ilaahayna qur-aankiisa uu ku leeyahay bal illaahu mawlaakum wahuwa khayru nnaasiriin ilaahay subxaanahu gargaarihiinna waa allah subxaanahu wa tacaala daa'iraadkii iyo taangiyadii la gubay iyo baabuurtii waxaas oo dhan waxay ugu talagaleen annaga inagu waxyeeleena gaalaa soo dhiibtay fasayunfiquunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون معناه waxay u soo dhiibeen maanta waxa weeyaan cagsigay bay noqoto dab baa lagu shidaya waxaan leenahay muslimiintu ha bishaaraysaan ha ogaadaan waxa weeye macnaa gaala inay jabtay waxa weeye marka lagu samaynayo gaalada oo la laynayo oo waxa weye la bartilmaameysanayo ha isaga fogaadaan ha ogaadaan ayaga inaan loo jeedin ha ogaadaan caddaanka sidaa in loo laynayo ha ogaadaan kuwa waxaweye kale oo ku dhex jira sidaa in loo laynayo ducaynayo inay ka durkaan mujaahidiintana u duceeyaan oo uusan qalbigiisa qalbigooda uusan gelin adaa lagu jeedaa xaashaa wakallaa maxaa waya kaamsiinba maxaa naga yaalla haddii adiga lagu jeedo maxaa intaasoo tadxiyaa loo samaynaya maxaa intaa loogu dadaalaya waxa kale ma ahane waa in gaalada la naafeeyo isbiruu wasaabiruu sabra waxa weye gaalana way jabeen wayna jabi doonaan waxaan leenahay ilaahay subxaanah wa tacaala aan barinno habeenkiina aan ducayno waatuu waxa weye yidha weeyaan ninkan la yidhaahdo waxay afqalloo xaaji aadan waxa weeye suuradaha ikhlaas waxa weeye magaraysa sawaariq waxaa nooga dhigan suurat likhlaas macnaa annaga sawaariqdaan haysanaa waa ducadeenna weeyaan waa silaaxu lmu'min weeyaan adducaa'u huwa alcibaada abshiruu war bishaaraysa waxa weye nasriguna waa dhow yahay alaa ina nasr allahi qariib wajazaakum allahu khayran qaar ka mid a salaadiinta ku dhaqan degmada saakow ee walaayada jubbooyinka ayaa iyaguna waxay ka hadleen siday u arkaan weerarka lagu leeyay ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya diyaaradaha iyo gaadiidka kalena looga gubay wariyahani maxamed muude axmed abu muslim ayaa ogaasyada la kulmay ugu horeyn waxaan aan la kulmay qaar ka mid ah ogaasyada ogaas marka hore adoo magacaaga ku bilaabayo sida aad u aragto laamu dagaalkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday bal adigu ka aragti ahaan adigoo marka hore magaca ku bilaabayo anagoo magacaya ka bilaabaw ibraahin ugaas ibraahin cali bare oo ugaasa geeladle oo jubbooyinka may adaayaane dacadada ku dhidi laamuu gaaladalakidleeya slibiinta ini farxad ii guul ii ranraan rogno marka maylanaahu gaalaadon laamuu walaayada islaamka xamlada ka qaadi toddoba diyaaradood tumo i toddoba oo maraykan ah sagaal oo kenyaati meelo dhabka ka deerti oo farmaajo nankii bihi tacsiyi isuna ma yaraan inay gaalka gaalka halhaynimidayi gaalka lankii tacsiyin biya waa gaal waay walnoo dhahoon inaan lahaana marka taas nuun muslim aan isuna gaal waay taasan araan taas marka jabka gaalaada deerti mayn aragaana jabwiin dhabwiin oo ilaahay ogal unuun mayn aragaana ogeekinin ataa guul farax riinriin barwaaqirunun may baalanaaha dagaalka waa muslimiin iyo gaalo waay waa dagaal ilaahay leen ka dhawaada waay jabka gaalaadan ilaahay leen ka dhawaada kale ay ay balka sheegay may leenaha qof kasta oo muslim ah inay waajib isugu fuulate inay dagaalamo islaamka diintiisa dagaalamo xaka ata marka may lay bulshadan in sheegaan inay dagaalka lagu qayb qaado wanaag badan la muujiyo islaamka lala gorroosdo naf iyo maalba wal alla waligeeka haddii ilaahay ilaahay awoodu oo muslimiinta awoodu inay la garab sulmo wala un ahayna waa nicmo waay ilaahay arangana sii nabadaanna sii barwaaqina sii marka maylana aha gaalaada meelo ka dhammaate yaan hadda kolley xaaladee ilaahayaa ogaha maylana aha reer caraabcad waay muslimiinta meelayaana ka guulaysatiinna hadda kolley maylana aha yoona wali yoo doonadeen ilaahayaa siiyaa maywali waa reer jannaad waay marka lan hob adiloona jinaka galaasu hobaka diloona haddii jina galaas hadee kolley meel kale hadduu naqaan mabale waa ilaahay aaji idin wanaagsan waaye marka mayleenaaha muslimiinta ee ka nool gobollada jubbooyinka anoo afjoog ka hadalaaw ee ugaasyada jubbooyinka mayleenaaha dhacdadii meelo ku dhiiri dhacduna farxan aragaanugu dhacda guulan aragaanugu dhacda wanaagsangu ilaahayna may ku tuugaane taas inta ku daran in ilaahay gaalada kiridu unuuna mayla garab suruna hami io geeba ini una la dareerno dhacdaba dhiidoona kor surugno oo ilaahay ogolaadaba marka sida taas hoolan galeen unun hoolanka galno marka qorigaan u haysana walkasi haysana gaadiidkaan u haysana masaka jasaakum allah khayr gaala maylanaha walaa yadamacdi ama yadoonaas ilaahayna ma ogolaadaw muslimiintan ma ogolaadaano gaar ahaan odayaalka gobolada jubbooyinkan ma ogolayni intaasaa dareenkana ka muujiyaana waana ka caddayaana sidoo kale waxaa ii suura geshay qaar ka mid ah ugaasyada jubbooyinka ugaas marka hore bal aragti ahaan ugaas adoo marka hore magacaa ku bilaabayo sidee ayaa dareenkaa u arkaysa arrinkaas bismi illahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin anigoo magacayga ah suldaanka beesha xawaadle daagaxmuud ismaaciil cali dareenkayga aad iyo aad ayuu u faraxsanyay maasha ilaahay baa ku mahadsan maadaama dhacdadii laamo ay noogeysa dhacdadii ka horreysay oo ii sheegay beeldogle ilaahay subxaanahu watacala ayaan ugu mahadaynaa maadaama dhacadaas ay tahay midaan middii ku xigtay oo tii ay ka horreysay tii ii sheegay beeldogle tan ay tahay tii laamo runtii aan aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa alxamdulilah aaday noo farxda gelin maasha allah ilaahay baa ku mahadsan maxaa yeelay dadka islaamka meel walba uu joogay dhacdadaasi markay dhacday shali aad iyo aad baan u faraxnay oo noo farax gelisay maadaama uu gaaladii maraykanka ahaa meeshaa shay lagu baabiyey ilaahay subxaana watacaala ugu dhow ugu mahad- waan ugu mahadinaynaa maasha maasha allah ayaan leenahay maadaama aan asraadiintii jubbooyinka maxaa yeelay dadka islaamka meel walbay u joogaan aad bay isu holeen nin maq diba jira inan dalka jooga intaba aad iyo aad ayay noo raali gelisay arrinkaasi oo ay noo farax gelisay maadaama wadda islaama aan nahay runtii ay maraykan uu naga dhexeeya dagaalka aad ogtihiin kolley islaamka meel walba uu jooga waxaan u sheegayaa islaamka meel walba uu jooga gaalo inay jabtay oo ay wakhtigeedii uu gebagabaya insha allah inta islaamkuna waxaan ugu baaqaynaa insha allah jihaadkaas in laga qayb galo waxaa kaloon rabaa inaan raaciyo insha allah oo aan rabaa inaan ra- waxay tahay ninkii lidhaha een, madaxweyne farmaajo oo runtii een, dhacdadii dhacaysay oo maraykanka diyaaradii uu ku duqaynayay dadka islaamka ah uu ku faraxsanaa shayna uu arrintaasi uu ka tacsiyeynayay dhab- dhibkii iyo ga- gaaladii loo geystay een, een, odogeynaha oo dagaalkii laamo iyo kii ka horreeyay insha allah marka een, dadkii hadda ninkii maanta dareemaya inuu hadda een, farmaajo nin- oo maanta een, dad islaam ah u yahay madaxweyne intaas ayaa ku filan kolley wixii aragti ah ama wax ka dhihida insha allah inta islaamka ana arrinkaasi aad ay u soo dhoweeyeen waana ku faraxnay waana aad iyo aad ee noo raaligisay maadaama dhacdadaasi aan aad uga faraxnay een ugaas marka hore adoo magacaaga ku bilaabayo sidee ayaad u arkaysaa dhacdadii laamu بسم الله الحمد لله رب العالمين آه، أنا مغاي من الري ملاق بي ملاق أحمد ما يكتر سنة قولها النقبضة الصوماليات قار أهان هدنا آه، قولها النقبضة آه، جبوينك قار أهان هدنا ما يها واسك بيلا ماليون آه، ما يهرت ما حس كلها إلهي إلهي قاس أوني قال زين معشي فرح بدن أولا هنقوى بكر يا كما حسن قولها فرح بدن ينمعوينك آرمك جبك قال إلهي نسيا كما حسن ma geeka farxadnin aha guule oo ilaahayna sii mohalo korn oo nukoo koran eh dhacdada laamow oo maalintii axadii ku dhiidi ee tumun iyo todoba askari maraykan eh iyo sagaal kenyaan laka dili todoba diyaaradood iyo shan baawurn laka gubi ilaahya kama hadsan ee guulaysay ilaahya hoyi baan ula koogi kornam eh ilaahya kama hadsan ilaahayba hor aan sheegi islaamka inuu isla jar gaadana ibii doona ee taas ilaahay kama hadsan tii laamu waay ee ka faraxsanna ee ilaahay meelana shuhadadii ha aqbalay riga waqti iyo iyo naftiyo ka hori dhalinyarada yaryar ee shuhadada geeg afar rabaasaan teegan gaal dagaalamaas meelana ilaahay ha isan sugo islaamkana allaha qaweeyo taas tan waaye ee tii dhacdadii ku horreeytay oo buldowil ku dheedi yana ee dadkii gali ilaahay iyona meelana shahaadadiyo aqbala yana boqol iyo labaatan askari oo kenya ee maraykan eh intaas qof eelaka diri iyadana ilaahay ka mahadsan guulahaas kulli ilaahay fadlid iyo ka helni ee ilaahay geedka qabuurraxiim waaye kaada dhoma baabi'i kor wala oo ninsheeni unamay waa ilahay miri wamaa khalaqat jin walinsi ilaa liyacbuduuna inaynu caabudno linka talagali ee maadaama waasaeete wala una nin uumi may hayte nin abuuri ilahay nin abuuri inu gaada la dagaalagna ina nin saari tiina hadda ka jarna insha allah waan wadi doona ee qolada xamar rugda ee riddada ah ee sheegadow ee dowlad sheegadow iyona maylena maaruwalba dhacdooyinka camal madidhiyaan gaalada ayaa antaasiyeyaan sida ee, farmaajo oo geedka ee, dhammaan bir antaasiyey maraykanka iyo kenyaba antaasiyey usiina maylena kolleytaba gaalnimo waaba ka jarte hadda dhowta hasku islaam toobada furunta may kalena haddii aad toobada tooba shaanahto gacanta islaamka ha dhama doonta seeftaana galka ku siimanta insha allahu ilaahay ere white house baan jeedna taas waa dhundheer gacantaana ka jarta lew ma in sheegaane qolooyinkan xamar roog ee gaalnimada banaanka ee daayishadi culmaadi nimanka culmad iska sheegay sida sheekh cali wejiis oo kale oo ayaan dhawid markus hadalaay eri kitaabkan ma lahan dejiina in laysku xukumo ee may lahan dejiye in la akhrista mi ah kitaab ilaahay baa hadiye kitaab ilahay baa nigdijeye in isku xukunay kitaabka xukun geeg wal kuma oga jare wal ilaah warwe kuma ogma leh wal walba u xukunwa kitaabka kiyalan idii erta kitaabka ma laisku xukumawna gaalo waaye gaalada ibraa kala surunti may lenaa haddaad dhowtina tawba sheena adduunka may liyaab lah haddaad culummo sheegdow oo tana gaalada fadudo iyago kasow aayaddii micnaaj ee wali tana kasow haddana gaalnimadii aragaw galow warnamayow dhowtina geeku geekan lu isaabiyey waa dhammado doone oo la dhammado waxyaaba la sorta doona adduunya ma aakhiro waay haddii hadda adduunyadiiba kagaateen walyaro adduunyada kagaateen camalkii waa isa barateen dadka maran habaabideen ilaahay ha ku qabsa tooba sheer tooba funta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid salaadiinta ku dhaqan degmada saako salaadiinta gobolka shabeelle hoose qaarkood ayaa iyana waxay ka hadleen weerarka ka dhacay degmada laamo gaar ahaana saldhigga simba ee u dhow magaalada yar ee la yidhaahdo mandabay wariyahan cali aadan ayaa waxa uu wareystay suldaan maxamed mayow abuukar afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale ugaas mukhtaar oo ka mida ugaasyada soomaaliyeed waxaa mikroofon ku horeeyey suldaan maxamed mayow abuukar بسم الله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا maanta farxaddeena aada iyo aada ay meel sare u joogtaa midaan lasoo koobi karin waaye ummadda muslimka ee soomaaliyeedna maanta farxaddooda iyo dareenkooda midaan lasoo koobi karin waaye farxadda ayaan la wadaagaynaa ummadda muslimka ee soomaaliyeed iyo ummadda muslimka caalamka meel kasta ay nala joogaan maraykanka isla qabkii isla weynidii ku jirtay iyo is- macnaha qa- macnaha isla weynadiisii maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna tusay inuusan waxba ahayn ilaahay baa ku mahadsan uma waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiintii istijaahidiinta ahaayoo galay meeshaas qalbigeena wax badan farxadda iyo dareenkan aan soo koobi karin geliyey waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka farxiyo janatulfirdows alaclaana allah idinku bishaaray adinka iyo ahelkiinaba n suldaan intaan xaradaas la gelin ka hor diyaaradaha maraykanka waxay duqeeyeen ee, dad reemi ah ee aroos qabay ee degan deegaan hoostaga dhuyac garoon oo ka tirsan gobolka ee jubbada dhexe marka madaxweynaha dowladda federaalkana wuxuu u tacsiideeyey ciidamadii maraykanka ee lagu leeyahay halkaas marka maxay ka dhiganta marka arrinkaas in maraykanka uu u tacsiideeyo dadkii soomaaliyeedna uusan u tacsiideyn Ee, markaan taas ka jawaabo maxay ahayd ninka hadda farmaajo waa nin asagaba maraykan ah aan macnaha maanta magac soomaali ka turjumin aan soomaalina meesha u jooginba wuxuu matalana ay tahay maraykankaas maanta waxaa arkaysaa dhibaatooyin badan ayaa ummadda muslimka loo geystaa oo maraykanka uu ugu badan yahay duqaymo u geystaa baabi'iya maalin walba dhibaatooyinka ay socdaan maalinna ma dhicin inuu u tacsiiyo ummadda muslimka ee soomaaliyeed hadda waxaa dhacayso mar kasta oo gaalo la xasuuqo ama dhib loo geysto ama la xasmiyo haddii ahaan lahayd tii celcadee haddii meelo badan ay tahay gaaladan afrikaanta amisom sheeganaysa joogto kuwa maraykanka mar walba waxaa dhacaysa inuu u tacsiyeeyo tan muslimka ummadda muslimkana inuusan hal mar soo hadal qaadin waayo kama dhalanin ummadan qado danaha ugu adeegana waa dana maraykan maraykana meesha keensaday maraykanuuna u socdaa waa maraykan asaga kana gumaadayo oo diyaaradaha habeen iyo maalinna la dhacayo ummadda muslimka laynaya asagaba waa isu mid kaasna maraykana la dhahaa kana maraykan madow waayo wax kaloo hadda u yahayaan jirin maanta maxay ahayd ee wuxuu ku socdo waa magacaas uma kuwa keensadayna maraykana meesha keensaday maraykankaasuna matalaa nin soomaali maalin ayuu soomaali ka dhashay laakiin maanta si- sifada uu ku socdo ama turjumaada uu turjumo ma ahan mid soomaaliyeed maanta waxaad arkaysaan inay dan muslim oo maanta soomaaliyeed ayna ka shaqaynaynin dhibaato yar haddii gaarto gaalo ay macnaha maanta maxay ahayd u tacsiyeynayaan ay u ah macnaha maxay ahayd ka murugoonayaan murug baan idinla wadaagayna ay leeyihiin ugu dambayntii maxaa dardaaran ah oo aada u soo jeedinaysaa dadka soomaaliyeed Ee, waxaan u dardaarmayaa ummadda muslimka ay maqlayso meel kasta ay joogto horta gaalo ilaahay waa uu jebiyey waxaan leenahay inaan gaaladaas ilaahay waa naga dulqaaday ilaahay waa jebiyey waxaad arkaysaan shalay haddii ayagana beegsanayeen maanta ayaga beegsiga yahay ayagaa la doon- la- la raad joogaa ayagaa la doonanayaa maanta waxaa maxay ahayd aad arkaysaan oo socdo diyaaradaha iyo kuwan waa boor isku qaris waxay maanta yihiinaan jirin maxay ahayd ee waxaan leeyahay ummadda maanta muslimka qof walba oo wiilkiisa maanta ridadan loosoo loo soo waday ama kuwa ardayda macnaha maanta dibadaha laydin wadaa macnaha maxay la dhahay lagu soo qalday waxaan leenahay nin walba wiilkaaga ka gaar shalay kuwii uu ka- macnaha shaqa ka dhigtay shaqaalaha haddii uu ahaan lahaa maraykan haddii uu ahaan lahaa turki iyo kuwii waxa ay la halmaalaba sida loo beegsana ayagaasa maanta duulaan lagu ya arkaya baaba'ayo maanta annaga ma rabno muxuu ahay maanta ee, ilmahaynay inay ku baaba'aan maxay ahayd gaalo hoostooda ama iyagoo ku jiro waxaan oga digaa ummadda muslimka ama waalid kasto waxaan leeyahay war wiilashiinaan maanta intay goori goor tahay ka qabta oo gaaladan ka agwada oo nin walba wiilkiisii gacanta ha qabsado maanta waxaad arkayseen hooyooyin oo maraykan ayaa ka qaylinaya ooynaya cilaacadda ka ooynaayo oo soomaali wiilkeyga waa uga dardaarmay inuusan tegin waa lagu dilaa wiilkeygiaan dhahay taas oo maanta intaasoo difaacay wiilkeedii wuxuu dhahooyo waxaan ag joogaa meel macnaha xeeb ah amni ah kenya oo la dhahaan joogaa soomaaliya ma joogay ammaankaygana aada u sugan yahay toddoba iyo tobankii ku baktiya laamow ayay maanta maxuu ahay ee uu ka mid yahay waxaa ogaanaysaan marka maxay ahayd adigoo soomaali ah gaalkan caratuur ama difaac u ah maanta xabadda ugu horreysa aday kugu dhacaysaa sidoo kale dadka aan waraysan waxaa ka mid ah ogaas mukhtaar ogaas maxamed cumar oo ka mid ah nuqubada soomaaliyeed n ogaas kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan sideed u aragtaa weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee xarada ciidamada maraykanka ee laamo allah baan u mahad celinaynaa dareenkaygu waa dareen aada u wanaagsan farxad aada iyo aada u wanaagsan ayuu dareenkaygu u leeyahay oon la cabiri karin xaqiiqiyan waa taariikh aada iyo aada u wanaagsan oo allah uuna makaniyey uma allah baa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad allah baan u mahad celinaynaa na soo gaarsiiye dhacdadan sharafta leh ee maanta na gaarsiiye cimrigayga nagu gaarsiiye allahbaa allahaasaan u mahad celinaynaa uma kabacdi waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta hawshaa fuliyey iyo kuwa ka fikiray iyo kuwa caalamka jooga dhammaantood ayaan u mahad celinaynaa waxaanu leenahay allah shahaadadooda ha ka aqbalo waxaan leenahay waa arrin aada iyo aada aada muslimiinta oga farxiseen muslimiinta meel kasta ay joogaan waa dhacdo aada iyo aada aada oga farxiseen allah idin barakeeya ayaan leeyahay dareenkayguna dareen aada u wanaagsan waaye intaas kabacdi qadiyadaasi waa qadiyad xaaliyad aada iyo aada u wanaagsan waqti munaasab ahna kusoo hagaagtay sababtoy tahay waa waqtiga ay u dabaaldegayeen dulmiga iyo fasahaadka ay gaaladu u dabaaldegaysay taas ayaa waxaa la tusay dulmiga iyo fasahaadka iyo dhibka ay ku hayaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay dadka muslimiinta ay leeyihiin dad rijaala oo arrintaas mataqaanaa gaarsiinaya waaqiciga loo baahan yahay bellidoogle wixii ku dhacay wuu ogyahay waxaan leeyahay wadankan wiilal sida aad adigu qamrida u jeceshahay geerida u jecel ayaa jooga wiilal sida adiga qamriga iyo fasahaadka iyo dulmiga aad u jeceshahay wiilal u jecel geerida ayaa jooga meeshaani ma suuragelayso in wadanka soomaaliya aad biliqaysato ama dulaysato ama aada gumaysato ma dhici doonto insha allah biidni alkariim waxaan leeyahay kuwa qaldamay oo soomaalidaho allah u toobadkeena waxaad arkaysaan dhibaatooyinka dhacaya in dad soomaaliya la iska dulmaayo kuwa madaxda sheeganayana ayna ka hadlaynin markii dhib ay gaadho nimanka gaalada ah ee saliibiyiinta ah inay u wada tacsiyeynayaan waxaa daliil u ah ilmo aabihiis la garaac asagu muxuu sugayaa de waxaan leeyahay nimankan oo mataqaana ay meesha keensadeenow ama meeshii aad ka timaadeen ku noqda ama ilaah u toobadkeeno mujaahidiinta u imaada meeshii aad ka timaadeen ninka idin soo diray aabihiina la garaacay cunug aabihiis la dilay muxuu sugayaa waa waxba intaas ayaan kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lama kala harin ka hadalka weerarka lagu laayay ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya suldaanka beesha sheekaal ee jubbooyinka ayaa waxa uu si guud uga hadlay weerarkaasi ka dhacay laamo bismillaahi alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi anigoo ah suldaanka beesha sheekaaleed ee gobollada jubbooyinka magacayga waxaa la yidhaahdaa cali ismaan roore ayaa la yidhaahdaa maantay waxay ii tahay maalin farxadeed waxay ii tahay maalin farxadayda maaragtay ay aad iyo aad u sarrayso waxaan ku faraxsanahay weerarkii lagu qaaday gaaladii maraykanka ahayd iyo maaragtay kinyaatigii shalay lagu laayey laamow kaam siima lagu laayey meeshaasaan maaragtay haddii aan maaragtay shalay ka war helay ilaa xalay ilaa maantay farxad farxad ah farxad koobi karnaa maaragtay qalbigii waa faraxsan yahay waxaa maaragtay nimankaas la laayey ay ahaayeen dadkii laayey beeralaydayna dadkii laayey ee maaragtay ganacsatadayna waxay ahaayeen dadkii laayey xoola dhaqatadayna oona kala reebin oo duunyadayna duqeeyey dadkayna duqeeyey gabdhahayna duqeeyey caruurtayna duqeeyey magaalooyinkayna duqeeyey oon sil maaragtay arxan darro ah maaragtay dadka muslimiinta ku dhammaynayay waxaa ilaahay mahaddiise dadkaas in loogu tago meeshii ay kasoo duulayeen lana gubo wixii maaragtay aaladii ay dadkayna iyo duunyadaayna ay ku layhayeen meesha ay kasoo duulaysa inta loogu tago lagu gubo raa'ida tawxiidka korkeeda laga taago waxaan maaragtay u hambalyahaynaa ragga maaragtay arrimahaas ka shaqeeyey ragga baxay ugu tegey cadowga godka ay ku jireen ugu tegey saldhigyadiisa ugu tegey ku gubay diyaaradihii ku gubay cadowgu ugu tegay godka ay ku jireen cadowgu ugu tegay meeshii maaragtay ay maaragtay kasoo agaasimayeen howlgallada ay muslimiinta ku maaragtay dhibaataynayaan cadowgii ugu weynaay oo maraykanka ahay oo maaragtay gaalada lagu ahay asaga laftiisii la dilay diyaaradiisana raayada tawxiidka korkeeda laga taagay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ha ka fogaadaano gaalada meelaha ay degan tahay gaaladay annaga cadaawaa naga dhexaysa colaa naga dhexeeya dilaa naga dhexeeya wax ixsaan oo dhexdaynama yaaliin waa inay ka fogaadaan waa inay yimaadeen goobahan ammaanka ah oo maaragtay raayada tawxiidka ay ka babanayso oo ammaanka ah oo mujaahidiintay xoreeyeen waa inay yimaadiin ku noolaadaan gaalada ay ka fogaadaan waxaa leeyahay geed haddii la gubi rabo waa laga gurguurtaa gaalada ka fogaada geed la gubi rabo waa laga gurguurtaaye gaalada ka fogaada gaalada ka fogaada gentaalka loo wadayo kugu dhicin annagay gaalada colaadaa naga dhex ixsaan nagama dhexeeyo say noo dilaayaan aan u dilaynaa habeenaan dilaynaa maalinaan dilaynaa wakhti kasta oo nala habboonaato waa dilaynaa gaalada ixsaan dhaxdayna ma yaal ilaahay ixsaan dhaxdayna ma dhigin ilaahay baa amarkiisna siiyey waana addeecaynaa camal kastoo maaragtay ilaahay maaragtay oo oo amarkiisa ah oon ku kacno ilaahay wuu naga ajir siinaya ajirkaasna jannada ilaahay baa ku gelaynaa waxaan leeyahay dadka muslimiinta inay soo baraarugaan ooy maaragtay u soo jeestaan danta kitaabka ilaahay u soo jeestaan oo kitaabka ilaahay la garab galo oo maaragtay dhug laysu yeelo oo gaalada laga fogaado oon gaalada maaragtay aan lala tacaamulin oo agagaarkeeda maaragtay dhibaata kugu gaarin oo mar haba aad ka fogaato haddii aadan wax qaban karin haddii aad wax qaba hayso aad timaado soo diyaar garowdo waxaad qaban kartaa kuu tilmaamaya inaad mujaahidiinta aad usoo ducayso raggaan habeen iyo maalin soo jeeda oon maaragtay hoostayna hoostooda aan hergelayno inaad usoo ducayso waa qaban kartaa qof walbaa qaban karta sidaasaan maaragtay leeyahay nabadoon shariif shaacib oo horay uga mid ahaa milatarigii soomaaliya ayaa ka mid a dadka ku farxayay weerarka lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya iyo kuwa maraykanku ay ku sugnaayeen bismillahi alxamdulilah magacaygu waa shariif shaacib moxamed alxamdulilah ilaahay baa horta ku mahadsan howsha ka dhacday kenya ee lagu burburiyey gaalada garoonka ay nagu ebtalaysay howlaha laga qabtay baan rabaa inaan ka hadlo ilaahay baa horta ku mahadsan mahaddan ballaaran ee aan jeedin doono mar allaaliya markaan aniga aan u baahnahay in aan hadlo sida aad iila soo xiriirinaysaan ee mataqaana aan aad iigu aadinaysaan baad horta aad ugu mahadsan tihiin marka dareenkaygu maanta bal haddee tannaday buure tannaday maanta aniga dareenkaygu wax la soo koobi kara ma ahan leeyahay magaalada annaga reer bu-aale ahaan waad ogtahay reer bu-aale waa meelaha wilaayooyinka ay joogaan bay ka mid tahay oo islaamka ku hoos nool goboladan jubbooyinka waad ogtahay sida ay yihiin iyo xamaasadooda iyo xadaaradooda meesha ay marayso waad ogtahay akhwaani horta weerarkan wuxuu ka dhigan yahay wuxuu daba socdaa weeraradii barakaysnaa ee gaalo lala daba taagnaa ee islaamku uu bixinayay bay horta ka mid tahay tan waxay kaga bedelan tahay oy annaga noogaga bedelan tahay qodax islaamka ku taagnayd oo mataqaanaa ay islahaayeen lamaba oga garoonkan buu ahaa wakadaalika waxaan kuu sheegayaa oo ilaahay uu isku aadiyey markuu falkan dhacayay reer aroos qaba oo meel iska deggan oo aroos qaba oo ilaahay dartii aho meel deggan yay diyaaraduhu shan gantaal ku dhufteen mucjisatu rabbaaniya garoonkii ugu muhiimsanaa ayaa ayagana lala helay marka waxaa weeye waa wax ilaahay lagu mahadiyo ayagina haween iyo caruur iyo makas bay laayeen nin allaaliya ninkii rabana waa la tusi karaa ee annagana meeshii asmada ay ahayd ee ay lahaayeen weligoodba islaam ma imaan karo yaa la dhex fadhiistay ilaahay baanu ku mahadsan marka xabadda islaamka iyo waxaan dayaaradaha annaga nala kor taagan isku mid inaysan noqon karin oo dagaal ahaan aysan isugu mid noqon karin bay ogaanayaan horta marka ugu horraysa midda kale waddanka annagu hadda xor noo yahay maxaa yeelay ciidankaaga lugta meesha uu taagan yahay adduunka international wey waa laga yaqaanaa meesha ciidankaaga lugta uu taagan yahay yaa xor kuwa adiga laakiin dayaarad meel aad ku duqaysay xor kuuma ah marka waxaan ku leeyahay militariga ay sheeganayaan ee maraykan baa nahay iyo cirkan kala jeexnaa iyo waxbaan kala waxaynaa iyo sawaariikh badda hoosteeda martaan adduunyada ku kala rubnaa oo qaarad ilaa qaarad ah waxba kama jiraan islaamkii baa ka kormaray waana wax alla lagu mahadiyo weeya nin kale oo lagu mahadinayaa ma jiraan wiilal yaryarna ma ahe halki nin oo islaam ah wuxuu u dhigmaa kun askari oo maraykan ah ma garanaysaa kenya ayadu iskaba dhaaf taas ayada warkeeda xagga idig meeshii ay lahaayeen lama geli karo sidan weeye waad ogeyd ballidoogla ahayd tanaa ku xigta ceelcaddaa waxaad aragtay ay gabran yihiin marka tignikaan leeyahay iyo bir baan ku dhex jiraa iyo waxba kama jiraan bir wax ka daran baa lagu dhex jiraa meeshan tawxiid baa la yidhaha tawxiid dad niyadoodu ay adag tahay aan kaa leexanaynin ilaahay ka amar qaadanaya risaaladii nebi maxamed wata baa ku daba taagan waxna waxba ma aha waxa ka daran ee guriga cad ee maraykanka dhex fadhiisan doonaa ka daran waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay waxaan idinka baryey inta dambana wixii idinka aad hesheen inuu ilaahay u qadaro idinkana shahaadada tahay allah idinka aqbalo wabilaahi towfiiq sidoo kale dadweynaha ku dhaqan saako iyo shabeellaha hoose qaarkood ayaa ayana waxay aragti ka dhiibteen weerarka laamu ka dhacay cabdifataax maxamuud waay howlgalkaas waxaan u arkaa howlgal aad iyo aad dadka muslimiinta oga farxiyey ilaahay subxaana watacaala baana ku mahadsan ee howlgalkaas howlgal faraxle weeyo dadka joogo saakow iyo dadka muslimiinta meel walba ay joogaanba si fiican ayay u arkaan marka waxaan gaalada u sheegaynaa inta u yar ku dhacaysana intaas inay noqotay in kasii daranna ay u dhiman tahay maraykanka dee waxaa weye wuu isbunbuunaayey waxbuu ismodmoodayey meel walba waxbaa ii yaallay iyo waxaa weeye qalab baan haystaa iyo meel walba waxaa weeye waa waa muuqanahayaa iyo wax walba anaa arkayaduu ku hayey marka waxaan u sheegaynaa rag mujaahidiina dee intaas intaas dhex mareen inay meeshiisii ugu tageen kuna ilaayeen hadduu asaga kaamira meel walba ku xirtay mujaahidiintana ilaahay wuxuu u suurtageliyay inuu ilaahay kaamirada ayadeed uu ka qariyey alxamdulilah alxamdulilah allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa mahad iskale walaal aad baan ugu faraxsanahay howlgalkii fariidka ahaa oy walaalaha mujaahidiinta shalay ay ka fuliyeen meeshaas waan ku faraxsanahay aad baanan ugu diirsannay ilaahay baa nooga aarguday mataqaanaaye dadkii soomaaliyeed iyo ummaddii hooyooyinkii iyo carruurtii iyo xoolihii ay laayeen bay aar ugu tahay ilaahay baana mahad iskale waanan ku faraxsanna insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waa warsamo xasan abujacfar waxaan u arkaynaa haddii aan nahay bulshada ku dhaqan jubbooyinka gaar ahaan degmada saakow howlgalkii fariidka ah oo ka dhacay gobolka laamu inuu yahay kii uu maaragtay u ballanqaaday amiirka naga xarakada mujaahidiinta al-shabaab abu cubayda oo uu yidhi mar unbaan sidii aar libaax ooda jibin doonaa in ooda la jibiyey oo aararkii uu sheegay amiirka naga ay ooda jibiyeen ayna laayeen sida la rabayna uu u dhacay waana soo dhoweyneynaa insha allahu tacaala aad baan usoo dhoweyneynaa haddii aannahay bulshada degmada saakow aniga magacayga waxaa weeye cumar cali baa layidhaahaa insha allahu bidnillahi kariin kolley sidii walaalaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu fududeeyey micnihii cadowgaas ilaahay subxaana wa tacaala aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay degmada gobolka jubbooyinka aan nahay gaar ahaan degmada saakow aad baan ugu faraxsannahay aad baan usoo dhoweyneynaa ummadda muslimiinta waxaan u baaqaynaa inay fadhiga ka kacaan oo jihaadka ilaahay subxaana wa tacaala ay ugu dhowaadaan gaaladana dhiiggeeda ay daadiyaan magacayga xuseen maxamed isaaq howlgalka waxaan u arkaa inuu meesha tabardaro iyo burbur iyo baabac kenyaatiga iyo maraykanka isku sheegay inuu yahay askarta adduunka oo meesha dad yaro oo ilaahay subxaana wa tacaala sugay ay ku baabi'iyeen toddoba diyaaro lagaga gubay dhowr ciidamo lagaga dilay oo firxadkooga iyo uunkooga iyo qiigooda meesha ka dhacay baan u dareemayaa walaal bismillaah magacay maxamuud cabdulaahi nuur mugdika nuur horta markasta maraykanle un walmay sheegaan daraad dhowahaytay bilyaal yar lukurooga war wadankan uskukabaa al-shabaab mukuadkaadasoo iimaanga la socda ilaahi subxaana wa tacaala garabsha surina war dadkan usku dhaaf bale markast un maraykanle markasta walan sheegan un un markan maraykan walba kan sheegan biajan xabadlay aljawaab ma tara laa ma tasmac biajadan xabadlay kasaas war daraad lakan sheegay mar hore lakan sheegay sagaashamayadii lakan sheegay war wadankan wadanka tabaran helaasame keenyisa taa kodaba galne un maraykanka kinka jeedne war wadankan muskukbato ad maraykan dabaala isku helase war farxadaas horta dadka muslimiinta eed iyo eedanka faraxsan yihin horta dhibaatada maraykanka deerti cadowga may wahe kan ankawiin markiiuse ku laada dadka muslimiinta iyo dhan markaasaas la faraxayan walaa uska eedeegadaw walaas walyo eegma walaa usi gadaal ha kuriyay usina geeka hoo usa salan gale mar kale salankanaga usalankanaga marka dambe usa bahay haani kalena yoona hoba boosho baroorhe yoona roorale la jaragi hoba roorale irigmay la usina roorale jabsadele yoona jabsada doona insha allahu tacaala kenyana may wahe oo maraykanka usa haka riyaayay ada soomaaliya haka geliyey usiinahay inaan inta koo ilaaliyay base usa hakalahay usigii meeliitalanka koy wadankiida dhatislanka koy dhibkaas wadankaadi injaysity ay kenya adeen may kalenaa kawaan sagaaday bismillaah ismaaciil cabdulaahi maxamed ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin uma raggii mujaahidiinta ahaa ee cadowgaas kibray ee caadaystay muslimiinta caalamka inuu dhibaateeyo meel ma jiro buqcad muslimiinta kuma noola ilaa cadowga ameerika ayaa dhibaataynayo marka allihii awooddaas iska lahaa ayaa mahad iska leh uma raggii mujaahidiinta ahaa ee arrintaa mataqaanaa isha ka qayb qaatay kuwii diyaariyey kuwii soo istilaacay kuwii maxaanku idhaahdaye naftooda ku waayey dhammaantood waxaan leenahay ilahay ajiraan la koobi karin hasiiye waxay kaloo arrintaasu noqonaysaa amerikaanku wuxuu noqday cadow maanta mataqaanaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan dadka xataa aan muslimiinta ahayna ay ka baqaan oo dhibaateeyo oo dhib ku haya marka amerikaanku waa cadow laga dulqaadayo bulshada muslimka ah iyo gaalada kuweeda ducufada ah iyo maanta inuu jabo dantoodaa ku jirta way xoroobi lahaayeen meel walba ay joogaan marka waxaan leenahay insha allah باذن الله kana runtii waa bishaaro weyn waa bishaaro caalamka islaamka oo dhan maanta ay ku farxayaan waa bishaaro qof maanta laa ilaaha ila allah yidhaahda oo runtii wax weyn u arkayo kuna farxayo rayn rayn hadda waxaa telefoonada nooga soo dhacayaan xamar iyo qayrkeedba dadka muslimiinta ay ku noolaa meelo aan walaayaadku joogin oo waxay leeyihiin guul mujaahidiinta allaha guulayo halkaa ha ka wadan ilay annagana waxaan leenahay sidaasoo kaleeto ilahay mujaahidiinta ha guulayo hawshaa halkaa ha laga wado saldhigyo badan oo caalamka ku yaallo maraykan uu degan yahana ilahay iidanka inaan ka saarno oon ka xorayno ayaan rajaynaynaa caalamka meelo badan uu saldhigyo ku leeyahay eshiya ay ka mid tahay carabtu ay ka mid tahay afrikaanku ay ka mid yihiin waddamo kaleo reer yuruba jarmalku ka mid yahu degayo intaba uu baadil iyo dulmi ku haya marka waxaan leenahay insha allahu bidn laakin guul guul guul ayaan leenahay amerikana waxaan leenahay cagta hoosteeda ilaahay ha geliyo wajazaaka allahu khayr wasalaamu calaykum watullahi wabarakaatu magacayga maxamed jimcaale khayrawe akay waxaanu arkayaa si barwaaqaysan oo dhammaystiran oo ilaah xaggiisa ka ahaatay oo gul iyo khayr iyo barwaaqo ah oo ilaadankiisa ilaahay noo gartay baan u arkayaa waxaa weeye iyo dhibaato adag oo ku dhacday saliibiyiinta kuwa ugu adaga maraykanka ee yidhaa adduunyadan ilaah ka nahay ku dhacday baan u arkayaa inay tukale ku dhici doontana waa u malaynaya marka waxaa ilaahay mahaddiisa ilaah sidaas yeelay ayaan u mahad celinaynaa qoladii ilaadankiisa hawshaa fulisay ee ka qayb gashana waxaan leenahay jannadii fardowse ilaahay ha geeyo shahaadada ilaahay ha ka aqbalo qolada abaabushay oo nidaamka noocaasa ee soo hagaasina jannadii fardowse allaha geeyo xifdiga ilaadankiisa adag ee ilaahay agtiisana allaha geliyo ilaa ay ka gudanayaan xaqa iyo ilaahay diintiisa ay gudanayaan marka intaas waa intaas inta kale waxa weeyaan waxaan leeyahay maraykan iyo xulufada uu hogaaminayo macaaridada soomaaliya waxaan leeyahay maraykanow ma taqaanid soomaaliya waadna baran doontaa mana taqaanid waana ku halaagsamaysaa ka bax waddanka soomaaliya kuuma taallo halaag baa kuu yaalla waadna baaba'aysaa haddii ilaahay oggolaado kitaabka ilaahay baa lagugu laynayaa waxa weeye waad kufriday ilaahay baad la diriraysaa junuuddiisiyaana kugu maqan guryihiinnayna tegi doontaa inshaa allaahu tacaala alla sarreeye marka waxaan leenahay wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah magacayga anoo ku bilaaway oo maxadfataax baa lihi yidhahdaa dagaalka ilaamow aad iyo aad baa ugu faraxsanahay walaalaha ilaahay khayr ha siiy intii shahiidina shahaadadooda allah ha ka aqbalo inta joogtana ilaahay gacantooda kor ha ka dhig ilaahay muslimiinta guul ha siiy maraykanka ilaahay ha baaba'asho dhulka allah la gariirsha muslimiinta dhan oo baaba'asha ayaga hoontidooda iyo duunyadooda dadka isku shaqaysanaya shacabka howsha baaba'asi ilaahay asin dhulka ha la gariirsha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa umaczaam aad iyo aadaan ugu faraxsanahay dagaalka oo lagu qaaday xerada oo maraykanka uu ku lahay laamu aad iyo aadaan u soo dhaweynaynaa jabkooda iyo diyaaradahooda iyo gaaridooda u ku gubteen alxamdulilah ilaaha ku mahadsa ilaaha ugu mahad celinaynaa kadibna walaalaheena mujaahidiinta oo galay xeradaas farxad ayay uga dhigantaha dadka muslimiinta meel walba ay joogaan kuwii dhibka ku dhacay iyo kuwaan dhibka ku dhicina farxad ay muxuu sheeg nooga dhigantaha annaga dhan aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa alxamdulilah ilaah ku mahadsa ilaahan ugu mahad celinaynaa nimcadaas ilaah ayaana siiyey maraykan wuu jaba meel walba uu joogaan wuu jaba waddan kastana uu ku jaba walaalaheena muslimiinta oo dhibaatooyin badan u geysta oo meel walba ku dhameeyey muxuu aha sheeg oo diyaaradiisa cawayeen maal ku miray muxuu aha sheeg alxamdulilah walaalaheena mujaahidiinta ayaa nooga aargooyay insha allah haddana way baaba'ayan insha allah inta dhiman insha allah waa la isdaba dhigaya insha allah magacayga waxaa waaye umu nusayba waxaa xagga ka salaamayaa dhammaan wixii mujaahidiin iyo muslimiin imaqlaayo inta i taqaaniy intaan aqooninba dhammaantood waan salaamayaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum bacda taxiya ilaahay baa noo sheego wuxuu dhahay xataa yarduukum can diinikum in istidaacu haddayba awoodaanba diintiina way idinka leexinayaan gaaladu ayaga waxay hore u laayeen dad ganacsataa dad maati ah xataa xoolihii kama deegin oo ilaahay uu dhahay maxay hiday bahaa-im waayo oo waxama garanayaan kamaysan tegin gaalada waxay dileen maatadii waxay dileen awaawayaasheen iyo adeerooyinkeen marka maantana ayaka looma naxariisanayo oo waa maalinkoodii oo ilaahay baana dhahay iqtuluuhum xaytu taqiftumuuhum marka een waa la dilayaa dhammaantoodna lama kala reebayo kooda yar iyo kooga weynoo looma naxariisanayo aad baan ugu faraxsannahay in maxay hayday maanta gaalada ay dabaabaadkoodii iyo diyaaradahoogii ay gubtaan aad baan ugu faraxsanay maxaa yeele ayagaba nagama naxayaan walan tardaa canka alyahuudu walannasaara ilaahay baa noo sheegay oo nagu dhahay idinkama raalli noqonayaan gaalada iyo nasaaradaba ilaa ay idinka leei haddayba awoodaan diintiina idinkainay idinka leexiyaan way idinka leexinayaan marka annagana waanu ka aarsanaynaa oo waanu dilaynaa oo god walbay ku jiraan baan ugu gelaynaa oo meel kastay ku jiraan baan uga soo baxaynaa oo waan iska celinaynaa ilaahayna wuxuu noo ballan qaaday janno inaan gelayno sidaas daraaddeed ayaannu iskaga celinaynaa kama baqanaynaa gaaladu ha ogaadaan daarahooda ayaan duduminaynaa diyaaradahooga ayaan gubaynaa dabaabaadkooga ayaan qarxinaynaa wallaahi kooga yar iyo kooda weyn uma naxariisanayno waayo ayagaba ma naxariisanayaan oo uma naxariisanayaan maatida shacabka xoolaha ganacsatada dhammaan wixii dugsiyaal ah masaajido waxay u naxariistaan ma lahan annagana insha allah waannu dilaynaa oo raggeenna ayaa u taagan har iyo habeen inay dilaan oo cirdigeenna iyo sharafteennana insha allah ay difaacaan anigu magacaydu waxaa la yidhahdaa ibraahin aadan cabdi waxaan sheegayaa gaalada sabiibiyiinta ah sidii sharafta leh ee mudnaanta leh maamuusta leh loo burburiyey oo loo laayay ilaah baa ku mahadsan mujaahidiinta guushaas soo hoysi baana ku mahadsan kolley waxaan rajaynaynaa ilaahay idimkii jabkaas iyo wax kasii dara inay gaalada ku dhici doonaan kuwa mareenka iyo xulufada iyo saqajaaminta ay wataan saasaan rajaynayna insha allah howlgalka laamuu ka dhacay waa wax loo baahnaa insha allah haddii ilaah yidhaahda haddee waa guul dadka muslimiinta u soo hoyatay iyo jab gaalada inta gaalada ana waa ka naxaysaa inta muslimiintana waa ku farxaysaa insha allahu annaga waa soo dhowaynaynaa waana ku faraxsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa markaasi fududeeyey oo markaasi u fududeeyey mujaahidiinta dhufaysyadooda intay ugu galaan ay madaxyada ku jejebiyeen laakiin bishaaradeeda annaga waxaan leenahay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa maanta aad ayaan ugu faraxsannahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu baabi'iyey macnaha oo uu jebiyey markaas kuwii isi soo bahaystay ee isi soo urursaday oo weliba dulmiga iyo qooqa iyo xadgudubka noogu yimi intay dhulkaygii noogu yimaadeen hantidayadii boobeen diintaydii nagu qabsadeen maatadayadii iyo caruurahayagii laayay yacnii in maanta aanu ku farxno allah subxaanahu wa tacaala waa shay uuna gaadhsiiyey wax ka badanna allah subxana wa tacala ka sugayna waxaan markaas leeyahay maraykan hankiisu wuxuu ahaa inuu markaas soomaaliya oo dhan uu urursado oo uu qaato warkiisuna wuxuu ku koobnaa oo uu rabay inuu ka dhigto oo sir iyo saacba u doonaya inuu markaas noo isticmaalo markaas aan ku tusaalaynaya wuxuu yidhi dalkuu ceegan dunida oo camiran dixidu ay ceegaa kanaan degay kanaan daaqaya kanina ii daalan aan dibiro dibaxda aan badsado dibinta yaad saarin aan dallaco daardheer aan u baxo daaqadda ha taaban karuurkiiyo xoorkaba ha dhamo aniga xaaskaygu oo iga xishoodoo ha tegin xirada geeleena oo maxamedow ii dadaalo iigu dira taashka warkaasuu naga rabay marka inuu inta waxoo dhan isku qaato annagana addoommo isaga cabidiin u ahoo halku doono uu kaga shaqaysto uu nooga dhigto intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuwax wareysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي